barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad toddoba iyo labaatanka bisha mey sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caasho ibraahin aadan caasho cuud iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyarada iyo hal abuurka suugaanta
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kaalimihii heesaha oo aad barnaamijka uga barateen
wadahadallada horey loo qorsheeyey in bisha juun labaiyo tobankeeda uu singabuur ku dhex maro madaxweynaha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa weli sidiisii u taagan xubnaha maamulka maraykanka iyo kuuriyada waqooyina ay ka wada shaqaynayaan in meesha laga saaro farqiga ku kala dhex jira madaxweyne donald trump ayaa hadalkaasi xafiiskiisa oval office-ka ugu sheegay wariyaasha afiidnimadii sabtida wadahadalladu waxay u socdaan sidii si aad iyo aad u wanaagsan ayuu madaxweyne trump yiri kuuriyada waqooyina warbaahinta dowladda ayaa sheegtay habeennimadii sabtida in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu rajaynayo in shirweynaha dhex maraya isaga iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ee ka dhacaya singabuur inuu sidiisii u socdo madaxweynaha kuuriyada koofureed ayaa madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un kula kulmay meel u dhow xuduudda labada kuuriya ee sida aadka u xoogan ay u joogaan militarigu
wasaaradda gaashaandhigga dalka ruushka ayaa axaddan maanta sheegtay in afar askari oo raashiyaan ahi ay ku dhinteen dalka suuriya kadib markii goob ay ku sugnaayeen weerar lagu ekeeyey shan askari oo kale oo ruusha ayaa lagu dhaawacay dhacdadaasi oo ka dhacday gobolka diirazuur ee ku yaala bariga suuriya sida ay wasaaraddu sheegtay weerarku wuxuu dhacay markii kooxo argagixiso socoto ah ay ku duuleen sida wasaaraddu ay sheegtay fariisin ay halkaasi ku leeyihiin ciidamada suuriya ee madaafiicda ku dagaalama habeenkii xalay wasaaradda difaaca ruushku ma bixin faahfaahin intaasi ka dheeriya
haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aad ka dhegaysataan xilligan oo kale idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah hal abuuro suugaaneed oo lagu magacaabo maxamed yaasiin cali waxaan ka waraysan doonaa sidee ayaa dhallinyarada loogu wacyigelin karaa soo noolaynta dhaqanka iyo soo bandhigidda hal abuurada ay leeyihiin maxamed yaasiin sidoo kale waxaan ka waraysan doonaa hibada iyo alaabuurka uu leeyahay tirinta ama curinta suugaanta kusoo dhowow maxamed marka hore barnaamijka hibada iyo halabuurka bal waxaad iga wartaa marka hore qofka markuu rabo in uu hal abuurkiisa soo bandhigo ama in uu is ogaado inuu hal abuur leeyahay qofka xilli muu is ogaan karaa
horta walaalow hal abuurku waa iyana hal abuurku waa fara badan yahay qaybta tixda oo kale tusaalahaan ama hibooyinka hibo walba kugu jirtaba qofku waa uu isdareemin karaa hibadaas inuu leeyahay haday tahay mid maanso tusalaan haddaad maanso curinta maanso curin karto waad is arkaysaa adoo wax curinaya ama xaalada ku soo maray wax ka dhahaya baad arkaysaa moogtahay laakiinse inaad wixii bulshada u gudbiso oo aad bulshada usoo bandhigtaa waa karti kale iyo awood kale oo qofka loo baahanya inuu ku dhiirado weeye marka keliya waxay u baahan tahay markaad hibadii leedahay inaad dhiirato oo intaad ku dhac yeelato aad u aqoonsato waxaa kana yihiin hibo muhiim ah bulshada in loo gudbiyo ay muhiim tahay kadibna aad ku dhacdo aad ummadda u gudbiso taan baa lagaga baahan yahay
waayahay hibooda dadka ilaah baa siiya intaasi kadibna dadka hibadaada waxaa loo baahan yahay inaad dadka uga faa'iidaysid bal adiga waxyaabaha suugaanta corisid iyo hal abuurka ad leedahay bulshada mauga faa'iidaysaa
walaalow qofku markuu hiba leeyahay oo hiba leeyahay dee hibadii waxba tari mayso hadaanad ummaddii aanad u bandhigin oo aanad bulshada u gudbin oo wixii aad haysay aanad ummadda u tegin hibadaasi waa dee waxay wa- hiba- hibadu markay to- ma- ama ammaansiyaha tahay ama aad farshaxamiisto tahay ama aad waxyaaba kale ikhtiraaci karto aad tahay Een, waa wax ummadda u baahan tahay waa wax dhaxal noqon doona berrito aad ummaddadan uga tegaysid ha marka inaad ummadda u gudbisaay waa wax horta aad iyo aad u muhiim ah geesinimana u baahan tusaale haddaan kaaso qada raggii hore ee dee aynu xigmadaha badan ka dhaxalnay ee gabyi jiray ee hadduu ay sayidka hadduu ay qamaan bulxan maxaa suldaa timacade xaajaada nafqalo ismaaciil mare raggaas waxa aynu xigmad ka dhaxalnay oo dhan mar bay ahayn dee inaan nin dhalinyaraa oo hibadiisii haysta ay ahaayeen waan dadku ogeyn raggaasi haddii ay la gaban lahayen oo la baqi lahayen maanta intaas oo kelidu aynu maanta haysanno oo aynu maalno oo xigmada baynu waayi lahayn marka qof walboo dhallinyaraha oo hibo iyo hal abuur le waxa loo baahan yahay inuu intuu is-aamino een, ogaado waxaan ku jirtaa inay tahay wax dhaxal ummadda uu- ilaahay isaga ummadda u soo mariyey waxaani waa hibo iyo xigmad ilaahay uu isaga ummadda u soo mariyey inuu marka isaga ummadda u gaadhsiiyo intuu ku dhaco ummadda gaadhsiiyo waa wax loo baahan yahay waana waajib saaran
adiga abwaan gabay dhexo ahaan see dadka uga faa'iideysaa marka hal abuurkaaga een, habuurkayga walaal waxaan uga faa'iideeyaa een, wacyigelinta ha ahaa wacyigelinta oo kale tusaale ahaan een, anigu maantaan tiriyaa oo sugaanyahan baan ahay maas- ma- maas- maasadan tiriyaa inaan madda ku wacyigeliyo inaan waxyaabihi xumaa ee aan arkaya ka- ka- ka- een, aan aan kaga wacyigeliyo inaan wax ka leexsan ku tuso inaan waxay arkaan aan ugu sii bayaamiyo oo aan xumaantooda ku tuso inaan waxaanay arag aan aan- aan ugu muujiyo waxyaabahaas oo dhan baan uga faa'iidaystaa Ee, waxyaabaha kada xaaladaha dhibaatooyinka ta- ka dhex taagan ummadda sida qabyaaladda sida een, tahriibta sida een, een- een- een, soo nooleynta dhaqankii ee, um- ummadda iyo iyo dhaqanka la soo nooleeto een, iscafiska iyo nabadda iyo in laga wada shaqeeyo waxyaabahaas oo dhan baan een, wacyigelinta iyo dhiirigelinta waxyaabahaas oo dhan baan uga faa'iidaystaa oo aan ummadda ugu faa'iidayaa oo aan ka dhi- ku dhiirigeliyaa
muddooyinka ugu dambeeya waxaa la dhahaa dhallinyarada soomaaliyeed dhaqankii waa ka sii tegayaan waa sii marka dhallinyarada maadaama aad eh, sugaanta curiso oo dhaqankana qayb ka tahay bal waxaad iga warataa see dhallinyarada ugu wacyigelisaa inay afkoodii soo nooleeyaan in dhaqankoodii ay soo nooleeyaan Een, waxaynu nahay ummad daraasad waxay lahayd diiwaankiisii tiraay waxay cilmi daha furan duleedada kaga tagaay taariikhdeedan dadnayn iyadu dabargooye ay da'deeda weyn misanadu raata ka aaminaay ummad baynu nahay intaasoo qarni soo noolayd laakiinse ka aaminaynu nahay dad shaytu meelaha ka kala yimi isu yimi ummad baynu nahay dhaqan iyo cilmi iyo aqoon iyo kasma aqoon kasma dhaqameed aad u xoog weyn leh tusaale ahaan haddaad markaad dhex gasho aqoonta een, dha- aqoon dhaqameedada soomaalida sida ta dhirta een, cilmi dhir- ee, sida cilmi dhaqameedka cilmiga dhirta iyo is- isku daaweyntiisa ee, jabniinka iyo barsaba ummaddu waxay soomaalida wax u kabi jirtay siday xoolaha u dhaqan jirtay aqoonta xidigiska iyo cimilada iyo bey-adda iyo dhulka waxyaabahaasoo dhan markii aad u fiiriso oo dhaxal iyo dhaqan wax ummadda uma- nooga dhinteen ahaa awayaasho noog- inay soo gaadhsiiyeen ahaa waad la qiroonaysaa runtii waxaasoo dhan laakiinse waynu ka tagnay oo waxay noqdeen wax hadda lumay bay noqdeen Een, waxyaabaha markaa si loo soo nooleeyo iyo waxyaabaha wixii aad adigu ka hayso ama aad awood ka soo gaadhay ama aad meel kala soo baxsay aad u soo baxayso waa inaad ugu tidicdaa maansadii oo aad tustaa oo haddii ay maryahii dhaqankii tahay aad kusoo labisataa tusaale ahaan oo kale inaad labadaadi goac cadda aad soo xidhato aad bulshada la soo dhex marto wax badan bay dadkii soo jeedinaysaa iyo xaggiisa soo jeedinaysaa iyo waxay arkaysaa wax baalkeen inaad hangoolkaaga iska soo qaadato oo aad soo bahalkayso hangoolka kan hadda hangoolka soomaalida soo maadara keliya hangoolka de soomaalida waynu iska aragnaa laakiinse markaad u fuliisiso mid ka mid a xeerarka qawaacidda sayniska ee khaasatan fisikska buu ku fadhiya markaad u fiiriso waa hangoolka yarkaa waxaa la yidhahdaa awoodda foroska gebi ahaanba waa bush or bul baa la yihahdaa dee qofkii fisikska soo dhigtay baa bahalkeena in la riixo iyo in la soo jiido waa labadaba baa la yihahdaaba laba farhaar buu leeyahay ka hore waa riixidii waa waa waa waa bushtii garaf buu leeyahay oo lagu soo jiido waa waa waa soo waa- waa- waa- waa- waa soo celinsa waa waa- waa bushi bushi waa waa bush iyo bul- bulkii shay ay caaneeyo iyo sixin u kala saartay ay sixintaa cajiibka ka soo saartay markaad u fiirsato waxaad ogaanaysaa awoodda ikhtiraca soomaaligu meeshii ay joogtay baad ogaanaysaa intaasoo lasii horumariyo weeyaanba waxa weynba marka anagu si waxyaabaha dadka loo xasuusiyo o dhan maansa ahaan baanu ugu sheegnay oo aan- aan aan- aan u soo marinaa
waaya waxaa ka mid tahay mar kale hab- abwaaniinta dhallinyarada ee boosaas ku sugan dhaqanka dhallinyarada see ugu wacyigelisaan ma sugaan ba ku cabidhaa sugaan baanu ka cabirnaa haa sugaan baan ka cabirnaa saa hadda hadda haddii aan aad haddii aad rabtayna dee qofkii aad u sheegto een- een- een- een- een- agabkii dhaqankeena soo xasuuso kale dhaqankeenna wacan iyo hidaha dhaxal lawowgeena dhalolab quraaro iyo gedin daabsan lagu dhaabay hangolooda lagu soo dhifto jeerna lagu dhuujo gashaan warmaha loo dhigiyo hoto dhegalay ah dhexto lagu dhafa iyo toori dheer mudacyo dhudhuuban udbo dhiibsan dhigo iyo alool loolji lagu dheehay indhadaada sare lagu dhigiyo kibad gandhaadherle dheliya sibraha dhiina iyo dhoomo iyo haamo dhudhunkeenna weeye aqoon inagu dhaabnayd waa tusaale in yar oo agabkii soomaaliyeed ay isticmaali jirteen intaasoo shay baynu samaysan jirnay oo ay hooyooyinka soomaaliyeed badankooda ay gacantooda ku samayn jireen horumarka iyo ilbaxnimaduba waa waxa aad haysato aad intaad horumariso aad wax kale kasii dhigto oo kasii casirsan saanad ba sanad ka dambeysa intaanaas aan horumar ku laakiinse markaad waxaagii tuurto wax cusubna aanad keenin aad soo istaagto waa markaas dibdhaca dhabtaa iyo horumar laanta waa kaa see marka dhalinyarada ay u qaataan marka ee wacyigelintaas Een, walaalow dee, ummaddu boqolkiiba boqol ma wada qaa- ba- ma bahalkee ma wada markaad wax u sheegto haa laakiinse badi dadkeenu ummadda soomaaliyeed waa dadka garaabo run ahaantii haddaad wax u sheegto aad maanta qofka eh, isagoo wixii ku dhex jira aad dhahdo war waxaas waa wax xun xunta waa lagula qaadanaya inaad dhaqankii dhaqankaagii aad tusto oo aad dhaqankii nooga sheekaysto wax wacan qofku waa ku istaagaya waa ku dhegeysanaya haddii maansadii dhaqanka aad kadisay aad u akhmariso wuu kaa dhegeysanaya wax laga yaabaa inuu qaato laakiinse ku dhaqankii unbaa xoogaa inaga maqan insha allah kaana waa gaari doonaa Waayo, adiga hibada ilaahay ku siiyey ma awowga waxaa la dhahaa de waa dhaxal ahaan ma dhaxal ahaan baa u leedahay oo waalidkaagii hore baa ee, suugaaniyahan ama abwaan ahaa mise mid adigu aad ku fikirtay oo adigu aad leedahay wey Een, waa mahadsantahay walaalow horta ehelkayga dad maansoon jiray waa ku jireen maxaa la yidhahdaa inaad hiba maanso ama tixaad yeelataa saddex wax bay bay- bay sababsataa bale saddex sabab inay tahay hiddo keentay iyo inay tahay hibo keentay iyo inay tahay hibasho keentay waa saddexdaas baa badi la isugu ururaya inay tahay hiddo keentay oo waad hidaysatay aabbaha awowga abtiga adeerka qof aad sinji iyo farac aad ku leedahay baa gebi jiray waad ka soo dha- haa hiddaa gabi uu kala leeyahay hoodo iyo raas hawraartu waa qaybsanay tan iyo habiil suudaan wilan nina dhahaa yidhi taasaa u daliila inuu gabaygu hidda ule- uu hidda yeesho inay bahashu tahay hibo alle oo aan cid aad ka soo hidaysanaysa ma jirtee wax keliga kugu kooban waa tii ninkii aadan carab ahaa ana caal oran jira allahu naxariiso uu yidhi masar iyo khartum nooma tegin ma masaafone kamana mudanin sheekhii marsha oo macrifay dheere eh, waan mihindisee iima marin macallin yeershaaye waa shay maqaadiir ku yimi aan yar maamulay maqaadiirtu waa idamka alle waa wax rabaani ah weeye ha taasna waa inay hi- waa inay tahay hibo alle hibo shekeentaygii waa tuu lahaa nin gabyaagu haddaan gabayga uurkoo bukiya arami kaa keenin amaan olol jacel iyo xanuun kugu isbaarinin afkan baad ka leedahay tuxu aran ma yeeshaane yar hibo shekeentaydu waa taas waxbaa kugu kalifaya ama jacayl ama xanuun kugu dhacay ama waayaha adduunka ciil cadho ama xaalad kugu soo dhacday baa kugu sabab siinaad wax curso kadibna marka marka dambe u daba dilacsan saaad noqoto qof maansayahana anuu marka waxaa sayna tahay hibo alle waxaan anigu iskaga dhasho ilaa ku yaraa inkastoo dad ehelkaya gebi jiray ay ku jireen laakiinse haddana waxaan aaminsanay tahay hibo ilaahay i siiyey oo ilaa waagii aan yaraa ee muddo dheer baa ahayd waxbaan tirtirin jiray ilaa sideed jirkaygii baan hayaa waxyaabahan tirtirin jiray Eh, ma jirtaa cidaad kaga dayatid eh, hal abuurada iyo suugaanta Eh, haddaan soo hadal qaado eh, abwaaniintii ama suugaanyahanadii horaa oo kale
Een, walaa horta inaad een, aad aad qof aad aad aad aad ku dayato oo aad qof aad oo kuu noqdo haa uu- uu uu kuu noqdo qof qoreharaad qofkaas kuu noqdo aad hiigsato oo wax qurux badan oo waa meel aad tilmaansatay halkan inaad dhaafto baa lagaaga baahan yahay isagii markaad soo gaadho aanad isku ekaan waad mar walba aad noqoto adigu inaad qof wax cusub dunidatan kusoo kordhiyaan hore loo bahalka inaad noqoto rag badan baa jiro dee xigmadooda aan la gaari karin oo aan jecelahay inaan sidoodoo kale dhaqdo waxaa ka mid ah sayid maxamed cabdullahi xasan sugaantiisa markaad eh, shakhsigaas aad eh, abwaankaas soomaaliyeed sheikhna ahaa halgamaa soomaaliyeedna ahaa markaad baadho maansadiisa waktigaa tirin jiray waad la ashqraarta runtii ninkaas meeluu ka fakeri jiray iyo maansadiisu awoodda ay lahayd iyo siday ahayd markaad fiiriso Een, marka waa jecelahay inaan sayidkoo kale iyo inaan een, martabadoodaasoo kale aan gaadho wax curinta inaan gaadho laakiin isku sabab ma aan noolayn oo halkuu isagu ka gabi jiray halkaan anigu maanta loo baahay inaan ka gabiyo kale laba bay noqonayaan waayo mid walba waktigaa eh, macallin ah oo de- dee wada xukumayaha marka insha allah eh, marka dad rag badan baa jiri jiro maxamed sulaa timacad xajaadan afqarlo xayo ismaaciil mire ahaado een, khali- een, loo ninka loo yeeshay cali fadal cali xaaji cali fadal ahaa waxaa jira eh, dhalinyaro badan oo hadda hal abuuro leh oo ku sugan eh, dalka Eh, qaarkood eh, gabayada iyo suugaanta iyo curya maxayse odhan kadhaa marka Eh, farqi baa idiin dhexeeya idinka iyo kuwii hore annaga iyo kuwii hore waa kaaf iyo kala dheeri marka la yidhahdo soomaalida waa kaaf iyo kala dheeri marka isuma dhoweyn isuma dhoweyn ninkii hore asmaansayahankii soomaaliyada hore kow waxyaabihii lagu kala duwanya tusaale waxaa ka mid ah golonka fuulkii wixii golonka fuulka loodhan jiray hadda waa dhammaaday ragga hore ninkuu isagoo aan waxba soo diyaarsan buu intuu soo istaago madal wuu sii dayn jiray gabi gabarta ka bilaabi jiray isagoo aan waxba isugu diyaarsanayn hadda laakiinse golonka fuulkii waa dhammaaday waa loodhan karaa ha ma jiraan ma jiraan qofka waa inuu soo diyaarsado weeye badi hadeerto waxaa kaloo hadda ragga hore naga duwan aan lagu gaari karin waxaa ka mid ah ninkii hore wixii uu isagu mariyey muxifdihi jira maskaxdu ku haysan jiray kuwa laakiinse hadda wax tiriyaa say u badan yihiin waraaqay wax ka akhriyaan ceebbayna sugaan ceeb iyo caariyana sugaanta hore ku hayd ama maansadii hore ee soomaaliyeed in qof wuxuu tiriyey uu waraaqa ka akhriyo haa korku ka qaban jiray xifdigaasna hadda hawadu ka- waa- waa- waa- waa- waa- waa- waa dabar go-ay waxaa kaloo kusii xiga luuqeyntii ku luuqeyntii maansada ragga hore way ku luuqeyn jireen maansada oo markii ay maansada tiriyaan luuq bay saari jireen hadda laakiinse luuqdii waa yaraatay waa yar tahay nin ku luuqeeya hadda maansada ragga hadda eh, jaamaca kadiyayo baa ugu dambeeyey rag baan mayaa ku luuqeeya ga- ga- gabayadooda Een, waxaa kusii qodob arrinta kale iyana ay eh, hawada eh, eh, eh, farqiga weyn iyana noosii kala dhexeeya waxaa ka een, waxaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd qodob muhiima allahuma salli calaa sayidina maxamed raggii hore waxay samayn jireen gabay waxay samayn jireen geeraar waxay samayn jireen masafo waa boqoradii maansada soomaaliyeed xaggaas sare istaagi jiren hadda laakiinse qaybihii yaraa ay fudaaday gabaygu waa ka adagyahay gabaygu waa boqorka maansada ragga horka markaa badi waxa ay samayn jireen gabay buu ahaa oo boqorka maansada ah oo kuguna adag ah buu ahaa hadda laakiinse gabaygii laftigiisa wax madaanu sii baxayo ma- ma- ji- jiftooyin yaryar iyo heese yaryar baa hadda dadka u bateen oo hadda la- oo had- oo hadda la tiriyaa arrintaasoo dhan baa markaa noo dhexeeyo oo, ah, u muuqaan kaafiya kala dherin kala dhigas ilaa iyo intee jeceshahay inaad ka gaadhid ee, curinta suugaantaada iyo halabuurka aad leedahay intee jeceshahay ilaa iyo in la eg baa is oran kadhaa waa ka gaari kadhaa Een, walaalow kulley waxan waa dee hiba aad leedahay oo a- e- e- hibadaada haddana inaad horu mariso oo aad sii aad si haa haa waan jecelahay weliba waxa hastan waxaan jecelahay in aan maansada soomaaliya ay noqoto maanso fikra ay noqon maanso een, caadifadada aysan noqonin maanso fikir iyo cilmi ku dhisan inay noqoto oo had haa oo hadda wax wax la socota dee rag maansadii hadda aysan aysan ku wareegaalaysan een, wax xaaladahan yararkaa inoo muuqda laakiinse dadka meelo fogfog wax laga tuso si cilmiyana dadka wax loogu sheego ee fog dadka wax lagu sheego marka hadda marka isbeddel baa dhacay oo ii muuqda haa higisiga marka baa dheeryahay Ee, waxaa jira adiga iyo dhalinyaro kale boosaas oo ku sugan intaan arkay Ee, muddooyinka ugu dambeeyana iskuuladii markii la xirayay dhalinyarada ee, abwaaninta ah iskuul kasta markuu xaflad leeyahay nin abwaana ama nin hal abuurla buu u yeerayay oo sugaanta tafaraaruq badan baa xagga dhalinyarada ka jira soo lama oran karo ee hal abuurka iyo hibada iska leh ee oo abwaaninta ah maxaa idiin ka hortaagan inaad samaysaan gole dhalinyaro oo dalka iyo dhalinyarada hanuuniya oo waxyaabaha wanaagga u sheega dhalinyarada Een, waxaa taabatay qodob muhiima taabatay walaalo horta maansadii milga waxyaabaha milgihii maansada soomaaliyeed dilaya waxaa ka mid a kow hadda waxaa maansadii laga aaminay keliyana tahay wax dadka lagaga qosliyo qorshuuha marka aniga badi ummadda waan u sheegaa meel walba waa madal walba aan tago waan u sheegaa ummadda in laga daayo keliya wax ummaddu lagu- layskaga qosqosliyo oo gaba yaro ama wax yaro jacbur ama qosqoslaynta dadka loo mariyo xoogaa dadku qosqoslaanka dadweynaha kale lagaga dhaafo lagu bahalkeeyo dhalinyaradas ha- ha waa isku dana markaa marka kow mid- mid- midnimo la-aana waa ka jirtaa maansiyahanka ummadda soomaaliyeed gole hadda haa ma- gole sugaamyada waa dhahan golaha suga- amaarinta soomaaliyeed xamar hadda waa ka dhisan yahay laakiinse ma muuqdo wax ummadda soomaaliyeed oo dhan ay mu- ama halabuurka soomaaliyed oo dhan ay wada matelaya arrintaasi waa jira laakiinse eh, hamigeedii waa nagu jira inaanu samayno waanuna isku xidhannahay oo wax wada xidhnaanteeda badi hadda intaanu isnaqaano gabagabada barnaamijka hibada ila abuurka ee idaacadda v o ba isla soo gaarnay Ee, waxaad samaysaa suugaan ama gabayo gabayga ugu dambeeya oo barnaamijka aan kusoo gabagabayn lahayn abwaan gabayo dhuuxo maxaa ka mid ah Een, kole ha ha ha ha ha Een, bismillahi raxmaan raxiim Een, koley de marka hore een, barnaamijka isaguna marka loo soo wadno dhan dee hordhac baynu ahayd gabaygana nu bahalkaysananay Aa, waxaan filayaa gabayga kanaaba barnaamijka oo dhan kuwa filanbaba Een, go-aan dhab iyo tala dhaxalgala lagu dhaqaaqaayay haddaad dhidibto yoolkaaga waa laga dhabeeyaaye waxaan ku dhintay ismiin ducbaha la iska dhaafshaaye dhalateedka lama fiirsadiyo dharabka beeneed ee dhegbaha uga jaraqsiin halkaan dhefikaa jirin hadda sidaad u dhololaysay helin lama dhuljiibsado ee dhankii aad ka badin weydoba loo dhigaatalo ee adigoo dhutinayaa durduro la isku dhaabaaye adoo dhaawac qababaa guntiga la isku dhujaaye dhiftaada qariyuun facaa dheeli kaa garan oda dhacan waxaa loo guraa kala dhowaantooda ee adigoon bilow dhaafinoo weli dhexdii gaadhin dhammaada ma haweystee habba loo dhisa hadafee dhaqsashana ma fiicniyo durduro dhababacaynteedii halkaad dhigi tallaabada horaa loo dhudhumiya rati dhaansanaw lagu dabaa waa dhigiisiiye dhaqaaqiisa buu leeyihiyo dhigijacdiisiiye qofkuu dhiirigelinayaba lagu dhowaadaayee dadka qaar dab kuu dhigaya oon horeyba dhaadaynin oo kula dhacayaa jire dhinac ka weydaaro ummadahan dhaqaaqee casriga dhidibadow taagay wakhtigoodii bay dhaafsadeen barasho xeel dheeree mirirkii ku dhaafay waa dheelmadoo tegayee dhayal iyo hadduu kaaga tago dheshu waa halisee adoon madhax ka dhigan waa hunge dhab uga gaashaamo haddaa inaa dhul iyo hanata meelay dhigato xeeshooda dhacdhacayo afxumo waa inaad dhanuga baydhaaye haddaa dhig dhalaalka iyo nuurka iyo dheeha iyo leyrka dabaq dheer dhul hoos loo qodiyo dhemant iyo luulka aaladaha iskoodu dheelayiyo casriga dheeraaday diyaarada dhexmara samada oon cida dhaqaajayni nucleyarka lagu dhaarto iyo miyag dheereeya dhul cagaaran dhismayaal qudx- qurxoon goobo lagu dhaato bad dhexdeeda guryaha laga dhisiyo gudcur dharaaroobay dunida wada dhaqaaqday hawada dhisatay ee fuushay dhayalkuma imanin horumarkuye waa rag dhididkiisa iyoba shalay togow dhimanayeen gaajo dhaaxeed ee dhul saxare ah beraf dhaama iyo dhir iyo haasaab mafaca baa ka dhigay saatane dhalasho ma ahayn dhulkeenna ka wacan toban jibaar waydin dhaahdaynee badda dheer dhulbeereedkan siban xoolo dheef badan lee webiyadan isdheeg maraya iyo guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hiibada iyo hel abuurka wuxuuna toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada boosaaso anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ayaa idinla socodsiinayay intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doonno rabadaan kariim
waayahay aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf iyo barnaamijkii hibada iyo hal abuurka markana kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaray jamaal axmed ismaan
dhegaystayaal kulan wanaagsan haddii aynu ku horrayno xubinta ciyaaraha inteeda badan aynu ku qaadaadhigi doonno kulankii xiisaha badnaa ee champions league finaalihii xalay magaalada kiyev ee dalka ukrain ku dhex maray kooxaha real madrid iyo liverpool oo champions leaguega finalkiisa ahaa naadiga real madrid ayaa mar kale ku guulaysatay koobkaas kadib markii ay kaga adkaatay naadiga liverpool ciyaar ka dhacday magaalada kiyev saddex gool iyo gool oo naadiga kubadda cagta liverpool afka ciidda loo daray naadiga liverpool waxa ay markaasi natiijada dhibaatada ugu weyn ay kasoo gaartay khaladaad uu sameeyey golwadahooda ee loris carius kaas oo markaa laba khalad uu sameeyey ka dhigtay in ay koobkaasi guud ahaanba gacmahooda uu ka baxo oo si fududna gacanta real madrid uu u galo naadiga real madrid ayaa koobkeedii saddex-iyo tobanaad ee champions leaga u noqonaya koobkaasi ay ka qaaday liverpool waxaase dhibaatada ugu weyn soo gaartay naadiga kubadda cagta liverpool kadib markii daqiiqadii lix iyo labaatanaad ciyaartooygooda oo ay markaasi sida weyn ugu xisaabtamayeen maxamed saalex ee dalka masar u dhashay ay isku dhaceen ciyaartooyga kale ee sergio ramos daafac uga ciyaara taasoo sababtay in uu garabka dhibaato ka soo gaarto waxa uu sii wadan waayey in uu garoonka kusii jiro oo kubadda sii dheelo lagana saaray garoonka guud ahaanba qaybtii hore maxamed saalax intuu joogay naadiga kubadda cagta ee liverpool kulanka ee qaybtii hore intaan la bedelin waxaa naadigiisu ay sameeyeen sagaal laad oo ay ku rideen kooxdii ka soo horjeeday oo waxdaro ay dhigeen balse markii ciyaarta uu ka baxay ilaa iyo qaybtii dambe inta laysku soo laabanayey wax shuud ah oo ay goosha naadiga kubadda cagta real madrid ay ku rideen ciyaartooyda naadiga liverpool ma aysan jirin taasoo markhaati ka noqotay in ka bixitaankii maxamed saalax ee naadiga kubadda cagta ee liverpool dhibaato weyn ay markaasi kaga soo gaartay daqiiqadihii ugu horreeyey ee ciyaarta shan iyo afartanki daqiiqo waxaa lagu kalnastay golola'aan ebri eber ah markii laisku soo laabtay ayaa khalad uu sameeyey golwadaha naadiga kubadda cagta ee liverpool waxa uu sababay inuu gool dhaliyo krembezema kadib markii gacanta uu ku qabsaday goolka ee kubaddii lagu soo tuuray goolwadahaasi ayuu damcay inuu saaxiibadiis mid ka mid a u baaso waxaase lugta u dhigtay krembezema oo sidaasi ay ku dhalatay goolkii koowaad waxaase bareejeeyey shan daqiiq kadib ciyaartooyga sario mani daqiiqadii shan iyo kontonaad balse beddel la sameeyey oo uu kusoo galay gareth beel laguna bedelay esco ayaa waxaa ciyaarta uu ka bedelay wax weyn waxaana gool qurux badan uu daba dhaafiyey goolwadaha kubadda cagta liverpool mar kale daqiiqadii lixdan iyo afaraad kana dhigay ciyaarta laba gool iyo gool waxaase daqiiqadii siddeetan iyo saddexaad mar kale gool khalad kale sida la sheegay uu sameeyey goolwadaha naadiga liverpool uu sameeyey ciyaartooygaasi ee gareth beel uu dhaliyey gareth beel uu dhaliyey kana dhigtay ciyaarta saddex gool iyo gool oo liverpool ay markaasi natiijada sidaas ku weysay dhinaca kale ronaldo ayaa waxa uu sheegay in mustaqbalkiisa ciyaaraha ee naadiga real madrid uu dhowaantan warku ka soo saari doono kadib markii kooxdaasi kula guulaystay koobkii champions leaga ee saddex sano oo isku xigta waa koobkii champions leaga ee shanaad ee uu ku guulaysto inta uu koobkaasi ciyaarayay xubinta ciyaarahana halkaasayno joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya wararkii u dambeeyey dhinaca cayaaraha haatanna mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan aan ugu talagalnay aanu idiin soo qaban
soomar ramadaanka saatirkiinka yaabo soomar ramadaanka ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayada iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caasho ibraahin iyo anigoo ah jacfar kuukay soo saaristana bashiir abiikar ayuu ahaa intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
Somar